أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu bismillaahi araxmaani iraxiim dhegaystayaal waa habeen isniinah taariikhduna ay ku beegan tahay sagaal iyo labaatanka bisha safar sanadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijri kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka fiidnimo weeraro kala duwan oo lala beegsaday kufaarta iyo murtadiinta ayaa ka kala dhacay qaybo ka mid ah wilaayaadka gedo baay iyo shabeellada hoose ganacsade soomaali ayaa lagu dilay dalka koonfur afrika xilli kooxaha burcad koonfur afrikaanta ay sii kordhiyeen dilalka iyo boobka ay u geysanayaan soomaalida ku dhaqan dalkaas dowladda ridada jabuuti ayaa shaacisay inay daka siinayso xabashida etoobiya xilli xukuumadda adis ababaha ay dhowr jeer ku goodisay inay xoog ku qaadanayso badda soomaaliya munaasabad lagu sagootinayay arday dhammaysatay barashada qur-aanka kariimka ayaa ka dhacday degmada galhareeriha ee wilaayada galgaduud maktabka daacwada wilaayada baay ayaa dowladdiina u soo gebagabeeyey bulshada ku dhaqan diigaan hoostaga degmada buur hakabo ee wilaayadaas جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن dhegaystayaal intaasi waxay ahaayeen qodobadii ugu doorka roonaa warka fiidnimo iminkani isagii oo faahfaahsan weeraro kala duwan oo lala beegsaday kufaarta iyo murtadiinta ayaa ka kala dhacay qaybo ka mid ah wilaayaadka gedo baay iyo shabeellada hoose aan ku horumarno dhanka wilaayada gedo habeenkii xalay ciidamada mujaahidiintu waxay weerar ku qaadeen xerada w f b ee degmada garbahari oo saldhig ciidan ay ku leeyihiin maleeshiyaadka ridada waxaana dhawaqa rasaasta dagaalka si aadah looga maqlay xaafadaha degmada garbaharey iyo duleedkeeda dhanka shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xeradaha askarta kufaarta afrikaanta ah ee eelaboorka degmada baraaweh oo ka mid ah goobaha cadowga allaha duulaanka kaga sugan yahay wilaayada shabeellada hoose dhanka wilaayada baay ciidamada mujaahidiintu waxay saaka aroortii madaafiic ku garaaceen eelaboorka degmada baydhabo halkaas oo ay saldhig weyn ku leeyihiin askarta kufaarta xabashida etoobiya islaabaay waxay ciidamada mujaahidiintu dagaal culus ku qaadeen xeradaha maleeshiyaadka murtadiinta ee idow dhegaal ee magaalada baydhabo waxaana ku dhaawacmay hal askari oo murtad ah shabeellada dhexe qarax mujaahidiintu ay ka fuliyeen intaa u dhexaysa degmada balcad iyo deegaanka qalimow ayaa lala eegtay maleeshiyaad murtadiin ah oo halkaasi ku lugaynayay waxaana jira khasaaro gaaray cadowga ganacsade soomaali ayaa lagu dilay dalka koonfur afrika xilli kooxaha burcad koonfur afrikaanta ay sii kordhiyeen dilalka iyo boobka ay u geysanayaan soomaalida ku dhaqan dalkaas yaasir moxamed ayaa faahfaahinta warkaasi inoo haya waddanka koonfur afrika waxaa saacadihii lasoo dhaafay lasoo wariyey in mar kale dil iyo dhaawacyo loo geystay ganacsato iyo wada baabuur oo soomaali ah dhacdada ugu horeyso waxay kooxaha burcad koonfur afrikaanka ka geysteen dukaan uu ganacsado soomaaliyeed ku lahaa tuulada iskuraranka ah ee lagu magacaabo siyoonka waxayna halkaasi si bareer ah ugu dileen ganacsade xuseen sheikhi cabdiweli tuulada uu dilku ka dhacay ayaa dhowr kilomitir u jirta xaafadda soomaalida ku badan tahay ee croston oo ka tirsan magaalada port elizabeth sida ay soo sheegeen dad goobjoogayaal ah waxaana mar qur ah ganacsadaha la huwiyey rasaas ay fureen kooxaha burcadda ah weerarka labaad ayaa isaguna lasoo tabiyey in kooxaha burcadda ah ay ku beegsadeen dukaan ganacsi oo ku yaala tuulo u dhow magaalada port elizabeth waxayna halkaasi burcaddu dhaawac ugu geysteen qof kale oo soomaali ah oo magaciisa lagu soo gaabiyey cumar dhacdada saddexaad ayaa dhacday maalin ka hor waxayna kooxo burcad ah oo u dhashay waddankaasi weerar hubaysan ku beegsadeen mid ka mid ah dadka soomaalida ah ee darawalnimada uga shaqaysta koonfur afrika halkaasi oo ay dhaawac ugu geysteen yuusuf cabdiraxmaan oo ahaa wada gaari nuuca ubeerka loo yaqaano goobjoogayaal ayaa soo wariyey in markii hore la waayey gaariga iyo sidoo kale darawalka balse ugu dambeyn duleedka magaalada port elizabeth laga helay gaarigiisa kadibna isaga oo dhaawaca laga helay xaafad ku taalla magaalada port elizabeth waxaana la dhigay mid ka mid ah cisbitaalada ku yaala magaaladaasi mahadsanid yaasir dowladda ridada jabuuti ayaa shaacisay inay dekad siinayso xabashida etoobiya xilli xukuumadda adis ababaha ay dhowr jeer ku goodisay inay xoog ku qaadanayso badda soomaaliya marwaan moxamed ayaa warbixinta warkaasi inoo haya dowladda jabuuti ayaa sheegtay inay diyaar u tahay in etoobiya ay ku wareejiso dekad ku taalla badda casa oo ay xabashadu maamuli doonana si boqolkiiba boqol ahaa waxaa hadalkan si gaar ah kaga dhawaajiyey wasiirka arrimaha dibadda jabuuti ninka lagu magacaabo maxamuud cali yuusufa waxa uu ninkaas sheegay in dekedda ay bixinayaan ay ku taalo magaalada taajuura oo boqol kilomitir u jirta xuduudka etoobiya waxaa lagu soo warramayaa in tallaabadan ay jabuuti ku doonayso oo ay qayb ka tahay waxay ugu yeereen xal waraadinta khilaafka hadda ka dhex aroorsan kooxda riddada soomaaliya iyo dowladda xabashada etoobiya dhanka kale waxaa la aaminsan yahay in dowladda xabashada etoobiya ay doonayso saldhiga xagga badda ah iyo dekeda iyadu xayuubsato oo aysan doonin marin keliya oo ay wax ka dhoofiso loogana soo dhoofiyo taasoo dabcan ka dhigan in etoobiya aysan waxaysaa hadda ku lahayn in jabuuti ay siiso dekeda iyadu maamulayso maadaama damac iyo hanqaltaaggu uu intaas ka badan yahay waana siday aaminsan yihiin siyaasiyiin badan oo ajaanib ah misna u dhuunduleela arrimaha gobolka waxay sidoo kale xoguhu intaas ku darayaan in etoobiya ay sidoo kale doonayso kadib eelitaankeeda marinbadeed ballaaran inay hanjabaado iyo qashqashaado iyo madax furasho ku lamaanan yihiin ay ku samayso maraakiibta isaga kala guusha marinada baabulmandab iyo kanaalka suweysa waxay midaan dabcan ku soo beegmaysaa xilli xiisada ka taagan gobolka ee u dhexaysa maamulada dabadhifyada ah ee etoobiya masar iyo murtadiinta iyo cerka isku sii shareyraysa marba marka ka sii dambaysa iyadoo ay xukuumadda abay durbadii ay bilowday dhaqdhaqaaqyo ceedan kadib markii ay maqashay in masar ay qayb ka noqon doonto howlgalka saliibiga ah ee labada kun shan iyo labaatan la qorsheynayo in markale lagu soo qaado dalkan muslimka ah ee soomaaliyeedda mahadsanid marwaan munaasabad lagu sagootinayay arday dhammaysatay barashada qur-aanka kariimka ayaa ka dhacday degmada galhareeriha ee wilaayada galgaduud cabdiraxiin sheekh cali ayaa warbixintan inooga diyaariyey hoolka madarasada daarul qur'aan waxaa ka dhacay xaflad si weyn loo soo agaasimay oo lagu sagootinayey arday dhammaysatay qur-aanka kariimka kuwaas oo tiradooda gaaraysa ilaa iyo labaatan arday oo dhammaysatay soddonka jus ee qur-aanka kariimka xafladda ayaa waxaa ka soo qayb galay culimaa udiin macallimiin waxgarad nabadoono iyo qeybaha kala duwan ee bulshada madarasada daarul qur'aan waxay ka mid tahay madaariista qadiimiga ah ee degmada galhareeri ardada daarul qur'aan waxay soo bandhigeen bandhig aad u wanaagsan oo ka turjumaya waxyaabihii ay ka barteen madarasada والأخذ بالتجويد حتم لازم من لم يجود القرآن آسم لأنه به إله أنزله وهكذا منه إلينا وصله وهو أيضا عيد التلاوة وزينة اللذة والقراءة وهو إرضاء الحروف حقها من كل صفة ومستحقها ورد كل واحد لأصله واللفظ في نظيره كمثله مكملا بغير ما تكلف باللطف في النطق بلا تعسف وليس بينه وبين تركه إلى رياضة رهم بفكه mid ka mid ah ardada daarul qur'aan ayaa khudbad carabiya ka jeediyey xafladda ونشكر بعد الله سبحانه وتعالى نزدادنا شكرا جزيلا لا مثيل له ولا نهاية له ونشكر أيضا آباءنا وأمهاتنا وجميع من ساهم في تنظيم هذه الحفلة القيمة فلله ذركم وعلى الله أجركم وكثر الله أمثالكم qaar ka mid ah ardada ayaa wada sheekaysi iyo su'aalo isku weydiiyey goobta أخي أود أن أسألك سؤالا هل تسمح لي نعم أنت حر يا أخي اسألني ما يدور في ذهني هل تعلمت القرآن الكريم يا أخي نعم أخي وكيف لا أتعلم نعم يا أخي أخي أنا أيضا أود أن أسألك سؤالا ما رأيك لك ما تشاء يا أخي إذا ما هذا الاجتماع اليوم يا أخي إنها حفلة اختتام عداد دفعات مدرسة دار القرآن ما شاء الله إنها حفلة قيمة بكم تتكون هذه الدفعة يا أخي تتكون هذه الدفعة من عشرين طالبا sidan oo kale sanadkii hore waxaa ka qalanjebiyey madarasada daarulqur'aan litaxfiid alqur'aani alkariim arday gaaraysa ilaa iyo labaatan iyo siddeed arday mahadsanid cabdiraxiin ugu dambeyntii maktabka daacwada wilaayada bay ayaa dowladdiina u soo gebagabeeyey bulshada ku dhaqan deegaan hoostaga ah degmada buurha kaboh ee wilaayadaas abuu xasan ayaa warbixinta warkaasi inoo eegaya qaybaha kala duwan ee bulshada muslimiinta ee ku nool deegaanka ceel bashiir ee hoostaga degmada buurxakabe ee wilaayada baay ayaa si weyn kaga faa'iidaystay dowro sharci ah oo uu soo gebagabeeyey maktabka dacwada wilaayada islaamiga ee baay dowradan oo muddo dhowr maalin ah socotay ayay wax badan ka faa'iidaysteen dadkii ka faa'iidaystay dowrada munaasabada lagu soo xirayay dowradan oo ay ka qayb galeen mas-uuliyiin ka socotay wilaayada islaamiga ee baay culummo ugaasyo ganacsato waalidiin iyo marti sharaf kale ayaa ka dhacday gudaha deegaanka ceel bashiir ee wilaayada islaamiga ee baay markii munaasabada lasoo gebagabeeyey kadib ayaa qaar ka mid a dadkii ka faa'iidaystay dowradan ay la hadleen idaacadda islaamiga andalus iyagoona ka warbixiyey kutubadii dowrada ay ku qaateen dhanka kalena wilaayada ugu baaqay in loo soo celceliyo dowraadka noocan oo kale ah walaala shaqaday xamaali dad soddon iyo sideed qof oo kale kakogna ahal bashiir ahal bashiir walaala dowladda insha allahu tacaala walbadan ku faaidni alxamdulilah ilaahay mahad iskale mahadlamaay ayba iskale maktab maktabka dacwada waxyaabo badan oo mayl araayusona noomaqnaya ka faaidni may bananin sharaxey waxyaabo badan oo hadda laan koobo korno haddii ana hakulaaseeyan hagaabi may bananin sharaxey tawxiidkii dheebasha kala duwan iyo shirkigii anwaacadiisa kuna shishal duwan shirkiga wiin ikan yar ikan qarsan salaada saasi kadalika arkaantiya shuruudiya mubdilaadya iyo meel ara siirada nabiga sala allahu calayhi wasalam iyo may bananin sharaxay sida kitaabka guud ahaanba tajhiizulmayid miiska diyaarintiis iyo macnaa dhagowsheed duugmadiis waxyaaba dhahan ninka sheeka ilaahay kheyrtii fariintana ka aadan wilaayada may balanaa insha allahu tacaala ilaahay kheyrtiin siya armoon oo kale nin la badiyo dowlaadkan lu qabado meelaha islaamiga rooga dowlaadkan laku qabado muurka ilaahay nin tilmaami silanka ba intaasaa baagan diraan insha allah maktabka dacwada wilaayada islaamiga ee baay ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey dowraadka sharciga u qabanaya qeybaha kala duwan ee bulshada muslimiinta ee ku nool deegaanada hoostaga degmooyinka wacada uga heysta ee wilaayada baay iyagoona dadka codsanaya in loo soo celceliyo dowraadka noocan oo kale ah waxay dowradan ku soo aaday xilli ay gebagaba maraysa xamladii loogu magacdaray irshaadul umma ilaa sabiili rashaad ee ay ku dhawaaqday wilaayada islaamiga ee baay iyadoona kumanaan muslimiin ay ka faa'iidaysteen xamladaasi mahadsanid abuu xasaan guud ahaan dhegaystayaal warkii caawa aad kala socoteen idaacadda islaamiga ah ee andalus waa inaga intaa tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu